howlgallada aan sameynay waa howlgalladii ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay samayn jireen qaybta todobalaatanaad guushada kontoya labaad iyo guushada shanaad qaybta todobalaatanaad aa howlgalkaas fulisay muqukuri ayaana howlgalkaasi uu ka dhacay deegaanka muqukurina hadda gacanteena ku jiraa al-shabaabna hadda waxay meesha ka haadaan adistay horta marka wax dhibaata ka jiraa ma jiro
waa gartay saakay waxaa ku jarmaadeen ayaa layidhi deegaanka muqokori oo maleeshiyada al-shabaab ay gacanta ku hayeen haddana ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa la wareegay bal deegaanka xaaladiisa nooga waran maadaama uu xaalada colaadeed gale
deegaanku xaaladayda hadda way fiican tahay wax dhibata ma jiraan dadku inkastoo maaragtayna ay nimankaasi aada u dhibaataynayeen oo maxaanku idhahdaa ay cunaqabateyn badan ku hayeen laakiin shacabka si fiican ay ciidamada usoo dhaweeyeen aad iyo aadaan ugu mahad celinayna waa gartay bulshada soomaaliyeed dhibaato ayay u geystaan maleeshiyada deegaanada ay kaga sugan yihiin soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan muddooyinka dambe waxaa wadeen dadaal looga saarayo maleeshiyada dadkii haddii aad la kulanteen ay muddada ay la joogeen maxay idiin sheegeen wallaahi dadku waxay noo sheegeen in dhibaato badan ay ku hayeen in ay maxaanku idhaahdaa canshuuro joogto ah oo aan maxaanku idhaahdaa ay seko ku sheegaan sekadu waa hal bil laakiin iyagoo labiyo tobanka biloodba sekay u tahay iyo maxaanku idhaahdaa oola dhaqatadii yaryareed oo deegaanada deganeed ay dhacaayeen dhibaato badan inay ku hayeen dadka shacabka qof layska soo qabanayo laleeyahay waa jaajuus oo layska dilaayo waxaasoo dhan oo dhibaato ay ku hayeen marka iyagaa jaajuuska oo jajmiya iyo jaajuusyaa u ah oo maxaanku idhaahdaa ajanadii maxaanku idhaahdaa dambiilo caalamiga ah oo gurigiisa ka soo cararay meesha ku hayo marka ilaahay maadii shacabkan waa laga dulqaaday alxamdulilah waana soconayaan howlgaladan haddii ilaahay idhaa taliyihii howlgalka saaka hogaaminaya ayaa tahay maxaas iyo moqokari iyo deegaanada ku dhow muhim ayay u tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inuu la wareego ma is leedahay marka wadooyin badan oo isku xirnaa ayaa furmi doona maadaama aad saakay moqokori ka saarteen al-shabaab
insha allah aada waxaan u rajaynaynaa in maxaanku idhaahdaa deegaanadan oo dhan ay isu furmi doonaan haddii allah awoodda la ogolaado annaga ilaahay aan kaashanaynaa man idin kawaariija waxaan ahay dad islaam ah oo maxaanku idhaha islaamnimadooda sax tahay allahna mahad iskale waxaan aaminsanahay haddayna dilaana inaan ahlo janno nahay haddaan dilnana inaan ahlo janno nahay aan aaminsanahay waa ilaahay mahadiisa haddii cabdi xiirayn iyo kada ku dukada ay maanta shuka intay gashadeen oo inta shariir arkeen oo ay carareen waa alla mahadiis wax dhibana ma jiri doonaan waana la daba jooga haddii ilaah iraa waa gartay howlgalka saakay ma moqokori oo keliya in la qabto ayuu ku egyahay mase tuulooyin iyo degmooyin kale oo maleeshiyada joogaan ayaad ku wajahantihiin
maya insha allah waxaan rajaynaynaa xaakimadda iyo gobolladeedaba inay isu furmaan haddii ilaah iraa insha allah annaga howlgalladeena way socon doonaan haddii ilaah awoodda la ogolaado meeshaasna wadama hareyna way soconayaan waxaan aaminsanahay in maxaanku idhahdaa aan dadkeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna u dhimanay oo dowladeenna annagoo difaacanayna insha allah waana ku socon doonaa haddii ilaah iraa ree moqokori saakay maxay dareemeen markay arkeen ciidankii dowladda soomaaliya oo astaantii qaranka labisan oo deegaankooda yimid awalna al-shabaab ay dhib ku qabeen
maasha allah runtii si fiican ay usoo dhaweeyeen maxaanku idhaahdaa gacmo furan ay kusoo dhaweeyeen si sharaf leh maxaanku idhaahdaa ay u marxabeeyeen waxaan rajaynaynaa in sidaas iyo si ka fiicanna degmooyinka kaleo loo socdaa inay saas iyo si ka wanaagsan noqon doonaan
ugu dambayn hadda xaalka waa sidee guud ahaan bal taliya faahfaahin naga sii deegaanka moqokori iyo deegaanada ku dhow kolleyta waa ka cararayaan haddii aad moqokori tagteen tuulooyinka u dhow
waa taasi dhaqankooda waayo inay dadkana dhibaan meelahaasna sidii bisadii oo kale ay kasoo fiiriyaan marka loo yimaado waxaas waa lagu yaqaan waana iska carari doonaa insha allah mar walbana carabay u taagan yihin ciidanka moqokori taga maxaa u qorshaysan maadaama ay hadafkoodii ku guulaysteen oo ay ku talagalayeen maalmihii lasoo dhaafay
waa ilaahay maadi ilaahay annagoo kaashanayna waxaan jecelnahay shacabkeena inaan mar walba u dhimano horena u soconno haddii ilaahay raa